bismi illaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sannadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga abaaraha heer qaran ee soomaaliya oo ka warbixiyey xaaladda abaaraha ee dalka iyo gurmudada ilaa hadda la fidiyey iyagoo sheegay beesha caalamku inaysan doorkoodii muujinin lahayo xilligan waa sidee xaaladda abaaraha ee deegaanada hoos yimaada gobolka cayn gaar ahaana deegaanada waqooyiga iyo bariga xiga degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal oo abaar daran laga soo sheegay iyadana war ayaan idinka haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakaiyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida weerar ay qaaday diyaarad nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca oo ay ku rakaban yihiin qoryaha darandooriga u dhaca ayaa waxa ay weerar ku qaaday qaxooti soomaaliyeed oo ku sugnaa xeebaha dalka yemen soddon iyo kow qof ayaa ku geeriyooday weerarka qaxootiga loo geystay qaxootiga ayaa haystay aqoonsiga qaxootinimo ee u n-ka sida ay sheegtay hay-adda socdaalka caalamiga ah ee i o m macadda cidda weerarka fulisay waxaase ay rayters qortay in nooca diyaaraddu ahayd kuwa layidhaahdo abake oo maraykanku uu sameeyo dalalka sacuudiga iyo imaaraadka ayaa ku lug leh dagaalka yemen waxaana ay haystaan diyaaradaha maraykanku sameeyo maxamed al ayl oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha yemen ayaa sheegay in qaxootigu ay kusii jeedeen suudaan oo ay doonayeen inay tahriib ku galaan qaxootiga soomaaliyeed ayaa dalka suudaan lug ku gala halkaasay uga sii gudbaan dalka libiya kadibna ay ku sii biimeeyaan badda dhexe si ay u galaan dalalka midowda yurub guddiga gurmadka abaaraha soomaaliyana waxay sheegeen weli in aysan muuqan doorka xubnaha beesha caalamka ee ay ka qaadanayaan abaarta sheikh nuur baaruud gurxan oo ah xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa sheegay in beesha caalamku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada abaaraha soomaaliya sheekh baaruud ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamku ay ballan qaadeen lacago balse ilaa hadda aysan jirin lacago gaadhay guddiga gurmadka abaaraha ee heer federaal
beesha caalamku runtii ilaa hadda ballanqaad badan iyo lacag intaasa loo soo diray hay-adaha waan maqlaynaa wax kolkaan aragnana way yidhaahdaan waxbaan qaybinaa faleebooyin iyo daawo iyo lacag moobeel aan ku tuurnay waxunbay noo akhriyaan laakiin waxooda wallaahi man ma garanayo anigu waxaan ka cabsan maahmaah waxaa jirta la yidhahda waxoy afku dufanley afkaa waxoogaa subaga loo mariyaa marka iyadaa cuntaa la yidhaahdaa waxna ma cunayn ma ogtahay wax muuqdaa la rabay maadaama ay lacago badan sheeganayaan microscope haddii lagu fiiriyo anigu wax hadda loo jeeda ma arag waana wax waana dhaqan weligii jiray waxaa arrinta biyo shubkeeda ah shacabka soomaaliyeed asagu inuu kaco oo gurmado shacabka soomaaliyeed gudi iyo dibadba waxaan u baaqaynaa dadkaa la leeyahay lixda malyan bacdallaahi idinkay idin sugayaan adduunyadu waxaaban u malayn waxay rabaan inaan dhimano ay dhulkay naga qaataan ha nagu halaynina hay-ado iyo dowlad hebel baa soo gurman hadday soo gurman lahayen waan arki lahayn lacaga unbaa la sheegay iyo gurmad welina waxba ma aragno taa marka ha nagu halaynina soo gurmada waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inaan u sheego waxaan idinka ballan qaadaynaa lacagtiinu gacan ammaana inay ku dhacdo
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka ka dhoofay isagoo si heer saraa looga sogotiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xasan sheekh maxamuud oo u ambabaxay dalka turkiga isagoo raacay diyaaradda turkish airline duulimaadkeedii maanta oo jimco ah ka baxay magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari wasiirro xildhibaano iyo labada gole mas-uuliyiin ka tirsan ayaa sagontiyey xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan dowladda cusub kana qayb qaataan gurmadka dadka dhibaataysan ee abaaruhu saameeyeen fasaxigii ugu horreeyey ayaan gelayaa muddo kooban waana soo noqonayaa haddii aad la yidhaahdo dhammaan waxaan mar kale ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed in ay dowladda soomaaliyeed lala shaqeeyo dowladnimada in laga shaqeeyo wax kasta oo dowladnimada saacidaayana in laga shaqeeyo mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo soomaaliyada cusub ee dowladnimadeeda cusub ee la dhisayo mucaaradad iyo buuq iyo ishormaad meel kuma laha hallaskaashado hallaisgarab istaago dowladnimada ha la garab istaago intaa ka bacdi waxaan ummadda sidoo kale ugu baaqayaa in meel kastoo ay joogaan istaageeraan arrinta abaaraha weliba in shacabka aad iyo aad loo taageero maanta mashruuca ugu weynu noo yaallo waxay tahay nafta soomaaliga ah ee baahan in la badbaadiyo marka taas ayaa iyadana baaqa labaad ugu baaqaya ilaahay waxaan ka baryayaa in roob khayr qaba oo caafimaad qaba oo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo muxuu ah intaba ay ku naaxaan in ilaahayna siiyo dhammaanna qalbigeen allah isu sameeyo mar kale ha lees cafiyo ilaahay ha loo dhowaado
markab laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta oo u rarnaa ganacsato soomaaliya oo axaddii lagu afduubay xeebaha soomaaliya ayaa ka baxay gacanta kooxdii afduubka u geysatay ciidamada badda ee puntland oo saddexdii maalmood ee u dambeeyey ku hareeraysnaa markabkan ayaa sheegay in cadaadis badan oo ay saareen kooxdaasi kadib ay ku khasbanaadeen in xilli habeennimaa ay si dhuumashaa uga degaan markabkaasi kadib iska horimaadyo shalay ka dhacay agagaarka markabkaasi ciidamada badda ee puntland ayaa muddo saddex maalmooda ku hareeraysnaa markabkan oo siday saliid una reernaa ganacsato soomaaliyeed agaasimaha ciidamada ilaalada xeebaha ee puntland cabdiraxmaan xaaji xasan oo la hadlay warbaahinta waxa uu beeniyey inay jiraan wax wadahadal ah oo dhex maray maamulka puntland iyo dablaydii falka geysatay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi ayaa sheegay in lagu guulaystay yaraynta cabashadii ka imaan jirtay shacabka ee ku aadaneed qaadashada baasaboorka wuxuu sheegay dadaal dheer yah oo ay bixiyeen inay keentay in la yareeyo cabashada isagoo intaa ku daray in hadda muwaadin kasta uu si dhaqsale u heli karo baasaboorka soomaaliyeed kofi ayaa waxa uu sheegay in la kordhiyey xarumaha laga heli kara baasaboorada kadib markay badatay cabashada shacabka ka imaanaysa waayahan waxaa yaraaday cabashadii oo baasaboorada la xiriirtay ayaa yaraatay waa waa dadaal socday unbaan innaga sii kaadnay oo oo markii la bilaabo labada kun iyo toddobiyo labada kun iyo toddobadii baasboorka marka la bilaabay waa la yaqaanaa waqtigu qaadan jiray iyo duruufiha adkaayo lasoo maray markii dib loo habeeyey labada kun iyo saddex iyo toban waxaa isbedelay waqtigii lagu qaadan jiray iyo sidii adeega lagu heli jiray o dhan way isbedeshay janabku aad uga soo shaqeeyey waxaa la keenay qalabkii o dhana waxaa la keenay xamar aniga markaan la wareegay agoosto labada kun iyo lix iyo toban markaan la wareegay waxa ugu badan oo aan soo kordhiyey waxay ahayd in dadku ay helaan inay dadku ka maarmaan wasiir inay u dacwoodaan iyo xildhibaan oo ay baasboor iyo arrimo adeega la xiriira kala hadlaan waxaan u samaynay xiriir xafiisyo cabashadooda dhegaysta waxaan u samaynay telefoonno ay soo wacaan waxaan u samaynay imailo ay maaratay kusoo cabashadooda kusoo gudbiyaan waxaan u samaynay saraakiil u taagan oo heegan u ah inay ka jawaabaan cabashooyinka ay dadku ay qabaan marka dadkii waxaan dhihi karaa waxay ka maarmeen inay wasiir iyo maxaa la yidhaahdaa xildhibaan ay ay maaragtay raadiyaan markay u baahdaan adeeg inay qaataan marka arrinta soo korodhay intaas ay ahayd saraakiil u taagan iyo xiriirkiiyo dadkii ay haystaan markii horan duruufaha ku kalifaysa waxay taas unbaa meesha ka maqan waxaan soo kordhin marka taasay ahayd oo meesha ka saartay cabashooyinkii badnaa warkii waa naga intaasi hagaag aan ku bilaabay qodobka u horeeya barnaamijka saaka ee dunida guddiga abaaraha ee heer qaran oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda abaaraha ee dalku halka ay marayso iyo beesha caalamku ay sheegeen inaysan gurmadkooda weli aan la arkin oo doorkoodu uu yahay mid gaabisa
waxaan annagoo ah guddiga qaran ee gurmadka abaaraha aan isku kiyarna maanta idinkoo ah warbaahintii inaan idinla wadaagno xogta aan ka hayno xaaladaha abaaraha dalka ka jiro iyo sidoo kale deeqa aruurintii naloo igmaday meesha ay marayaan iyo meeshii aan waxgaarsiinaba abaaruhu waxay saameeyeen sida aad idinka maalin kastaba aad tibisaan in ka badan lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qofood oo laba milyan iyo sagaal boqol oo foodoo ka midana ay la ildaran yihiin ama macluul ay ay ay ay ay saamaysayba dadkaas oo isugu jiro caruur iyo dad waayeel ah ay dhibaato weyn kasoo gaarta abaarahaas sidoo kalena dabcan waxa ugu daranoo hadda dadka haysta ayagana waxaa kamid a shuwenbiyoodkii baa kamid a waxaa kaloo caqabada weynay ka jirtaa barakacii dadkii inay kasoo barakaceen deegaanada ay deganaayeen caqabadaha kaleo waaweyn waxa weeyaan oo saameyn ayadana dadka kule in xoolihii ay ka dhamaadeen beerihii wax soo saarkooda uusan jirin ama hoos u dhacay xogtaas guud waa xog la wada ogyahay in dad soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed intay leegyihiin barkooda ay qarka u saaran yihiin maantay in nufuustoodii ay la waayo ayaga iyo xoolahoodii iyo deegaanadoodiiba taas markii laga soo tago marka guddi ahaan waxaan abaabulnay in dhaqaale arrintaas loo helo ila kala duwanna looga helo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ka helnay lacag dhan lix boqol labaatan iyo saddex kun sagaal boqol lixdan iyo saddex dollar lacagihii dowladda ku qoray ayaan insha allahu lacag ka mid ahaan ka helnay waxaad ogaataan qaybta dambe warkayga waxaan ku sheegi doonaa waxa la filayo hadda waxaan ka hadlaynaa meelihii lacagaha soo socda aan ka wada helnay lacagahan waxaan ka kala hel lacagta aan helnay oo wadarta guuda waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo laba dollar dhibic soddon iyo afar centi oo kaasha ayaana soo gaartay waxayna ka kala yimaadeen lix boqol labaatan iyo saddex kun sagaal boqol lixdan iyo saddex dollar waxay ka timid dowladda federaalka soomaaliya ururka jaamacadda carabta waxaan kala wareegnay sagaashan iyo kow kun sideed boqol soddon iyo shan dollar ganacsatada gudaha soomaaliya dalka gudihiisa ku sugan waxaan ka helnay toban kun oo dollar ganacsatada qurba joogta ah gaar ahaan dalka kenya nairobi waxaan ka helnay labaatan iyo toddoba kun boqol iyo laba dollar dadweynaha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed si guud lacagaan uga arurnaa jirto oo dhan shan boqol lixdan iyo shan kun shan boqol siddeetan iyo toddobo dhibic soddon iyo afar ayaga ayaana ugu ugu hadda ugu horeeya dadka wax soo aruuriyay wadarta lacagaha soo galayna waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo laba dollar soddon iyo afar dhibic soddon iyo afar centi okay lacagaha baxay oon ilaa hadda aan gaarsiinay dadka dhibaataysan waa sagaal boqol afartan iyo afar kun sideed boqol afartan iyo sagaal dollar ayaa guddigu qaybiyey lacagaha hadda yaallo oo saakay iyadana qoondadeedii wadno waxaa weeyaan saddex boqol toddobaatan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo saddex dollar dhibic soddon iyo afar centi lacagaha guddigu uu filayo oo yaboha ku maqan oo aan rabno haddii bishaan maarsi gudaheeda aan ku weyno ugu badnaan soddon maalmood gudahooda in lagu helo haddii kale in dadka soomaalied ay khatar ku jiraan waa sida tan dowladda waxaa laga sugayaa sagaal milyan sagaal boqol soddon iyo shan dollar siddeed boqol afartan ayaa laga sugayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa ku qoran saddex milyan oo dollar oon ka dhowran inaan ka helno dadweynaha soomaaliyeed qiyaas ahaan lacagaha yabooha hal milyan bar ayaa nooga hartay lacagihii aan ka sugayna qurba joogta oo dalka dibaddiisa joogo oo is-abaabulay oon aad uga mahad celinayno is-abaabulkooda meel kastay adduunka ka joogaan gurmad ballaaran bay fidiyeen lacagaha ugu badan oo subax kasta soo dhacna ayaga ayay ka yimaadaan aad baanan ilaahay uga baryaynaa inuu ku gargaaro meel kasta ay joogaan dhibaatada dadka soomaalida haysato oo ay gacan ka geysteen qurba joogta waxaa ku qoran toddoba milyan oo waxaa ku qoran toddoba milyan oo dollar filasho ayaan ka leenahay inaan lacagtaas ka helno wadarta guud ee la filaayo waa labaatan iyo kow milyan afar boqol soddon iyo shan dollar afar boqol soddon iyo shan kun siddeed boqol iyo afartan dollar waa lacagta aan filayno in si deg dega loo helo lacagihii haddaatay aan qaybinay oon sheegnay oo sagaal boqol soddon iyo shanta kunahay xaggeen geynay waxaan gaarsiinay lacagihii aan bixinay boqol min boqol iyo konton kun ayaa waxaan u gaarsiinay guddiyada ka jiro heer deegaan oo guddiyada nooga dhow annaga naga hooseeyo ama degmo ha jiraan ama gobol ha jiraane lacagaha aan gaarsiinay reer puntland waa boqol iyo konton kun oo dollar jubbaland waa boqol iyo konton iyo shan kun oo dollar koonfur galbeed boqol iyo toddobaatan kun oo dollar galmudug boqol iyo konton kun oo dollar hirshabeelle boqol iyo lixdan kun oo dollar banaadir boqol iyo konton kun oo dollar sababaha lacagaha u kala badan yihiin wax kale maahan kuwa hadda aanan bixinaa jira xataa noo qondaysan oo maanta iyo beri la bixinaayo waxaa waaye meelaha ay ka jiraan khataraha dadka si gaara u saameeyey sida shoombiyoodka colaad dad ku barakaceen meelo go'doonsan oo dadkiina baabuuray saxaana aysan haysanin biyo ee cabaanna aysan haysanin arrimahaas marka guddigu wuxuu bixiyaa labaatan kun toban iyo shan kun soddon kun oo deg deg ah ayaan gaarsiinaa waxaa xaqiiqo ah in waxa la bixiyey aysan soomaaliya dhib ka haysta waxba aysan ka tarin waxaan rabaa kaloo inaan ka brief gareeyo haddaad ii ogolaataan lacagaha qaramada midoobe ay ku yabooheen ayagana waxay hayaan hadda gacanta ku hayaan ay qaybiyeen ay u qaybiyeen deegaanada kala duwan ee soomaaliya ayagoo n g o yaasha maraayo siddeetan iyo laba milyan oo dollar oo oja ay ay ay ay qabanqaabadeeda isku xirka ay leedahay siddeetan iyo laba milyan dollar waxaa kaloo u n ka systemkooda soo gaaray afar boqol oo milyan oo dollar ayagana yaboohyada ay dowladaha kale keli ugu dhawaaqeen ama ingiriis noqotaya ama kuwa non traditionalka noqotaya imaaratul carab qatar dowladda yartaan noqotaya weli way socdaan waxaan kaloo inaan idiin sheegno safiirada soomaaliyeed ee dalalka caalamka ku kala baahsan gaar ahaan kuwa khaliijul carab iyo asia qaybo ka mida joogaan waxay wadaan gurma deg deg ah gurma deg deg ay wadaan dawooyin iyo mataqaanaa cuntooyin dadka lagula soo gaaraayo ayagana waxaan rabnaa inay dedejiyaan arrinkaas codsiyihii guddiga qaarna way gaareen qaarna haddaan gacanta ku haynaa ayagana waxaan ka filaynaa inay in wax laga qabto waxaan sidoo kale uga u sheegaynaa dadka soomaaliyeed inaysan arrinkan gurmad qaran aysan dad kale aysan la sugin oo ay dadkooda iyagu waxay u qaban karaan ay u qabtaan aysan la sugin xilli dadka dhammaadeen xoolihii dhammaadeen roobna da-ay ilaahay baan ka baryaynaa si deg deg inuu dadka culammada ducayn doonto insha allah intaas maarna aniga idinla wadaagno iyadoo war saxaafadeedna waa idiin soo wada diri doonaa saacad kadib oo qoraal ah insha allah oo war sugana waa mahadsan waa hagaag barnaamijka saaka ee dunida ayaan ku guda jirnay xaalada degmada godob jiran ee gobolka nugaal ayaa la sheegaya inay kasoo darayso xogayaha dowladda hoose ee degmada godob jiran iyo mas-uuliyiinta guddiga abaaraha ayaa shir jarayd ay qabteen arrimaha kaga hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cali axmed diiriye xogayaha degmada godob jiraan waxaan rabaa inaan warbixin kooban ka bixiyo xaaladda abaareed ee ka jidha degmada iyo inta hoos timaada runtii markii la eego baaxadda abaarta iyo sida ay u soo adkaanayso wax la cabiri kara ma ahan ilaahay bay uxisaaban tahay wakti adagna waa lagu jiraa marba marka ka dambaysana way soo adkaanaysaa dadkii namarakan wuxuu taagan yahay xaalad aan waxba laga sheegi karin aada u adag oo dhin jira buu taagan yahay xoolaha waagii hore way kala qaybsanaayeen oo waxay ahaayeen wax doon la yidhaahdo iyo wax ama ceel gaari kara ama reerku markuu guuro ama soof ba ha ahaatee meel gaari kara bay ahaayeen laakiin maanta wax doon ah iyo wax soofa midna waaba la kala garan waaye maalin dhoweyd shalay bay ahayd baadiyahaasaan aaday nin ka mid ah reer miyiga degana meesha baan la kulmay waxaan weydiiyey xoolaha xaaladoodan wax ka weydiiyey waxa uu ii sheegay ariga la ariga u jooga inuu kala baran yahay buu ninkaas ii sheegay wuxuu ii sheegay afartan neef in ayan guriga ka soofin ariga soofka ayay u raacin intii ila yaabadneed waxay ahayd geedka neefku daaqayo marka uu dabcan inuu ka kala wareego waa inta sooftay ee tabarta la dhidaye geedka neefku uu daaqayey laftigiisii baaba arigii ku kufayaaba waxaad arkaysaa ari baa soo dhex maraysaa shan ama lix waxaad arkaysaa geedkii ay daaqayeen ku kufay oo ku qorlaabay baad arkaysaa xoolaha tabartoodii halkaasay maraysaa oo doonkoodii iyo koodii tabarta lahaa waa la kala garan waaye geela markaad baadiyahaas aada maraysa waxaad arkaysaa geel aad ceebsaday oo waa geela keliya ee ruqada u yaalla oo waxa weeye iska farfadhiya habeen iyo maalinba waad arkaysaa xad ma leh geela yaalla ama fadhiya ama baktiyey xad ma leh ma ma oran kartid halkaasaan kusoo arkay meel kasta oo kaasoo horbaxda geelu waa yaallaa ama bakti ha ahaato ama mid fadhiya oo markaas fadhiistay ha ahaate ama mid muddo soo fadhiyaba ha ahaatee doomkiisa iyo isaga iska badaaba waxaa isweydiin mudan inta hadda aan magacaabay inta neef joogta ama qof joogta waxa ay abaanin waa ceelka godob jiraan xaaladaas ilaahay baanu u bandhignay waa xaalad adag weeye aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad bay xaaladaas u adag tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda khayr qaba oo ummaddaas inta aan magacaabay ay ku baahi beelaan rabbi subxaana wa tacaala isagaa siin kare inuu si deg dega u siiyo waxaan kaloo ku darayaa hay-adaha iyo dawladda in ay dadkaas gargaar haddii lala gaari karo dadkaas gargaar deg dega lala soo gaaro madda khayr qaba in uu soo gaarsiiyo waa su-aal muhima waa jiraanin dad aan ku qiyaasayo soddon inay kor u dhaafayaannin baa soo xarooday ilaa iyo hadda degmada ku soo xarooday waana ka badan yihiinoo hadda habeen iyo maalinba dadku waa soo xaroonayaayo afar iyo labaatanka saac waxaa maqlaysaa reer hebel halkaas ha laga soo qaado ama adaaba indhahaga ku arkaya aad iyo aad ba dadkaas soo xarooday u fara badan yihin dadku markay soo xaroodaanin waxay u baahan yihiin duudajin bay horta sideeda u baahan yihiin gacan in loo fidiyo oo dibidbijan ay helaaniin oo guryo helaan oo cunto helaan oo caafimaad helaan oo biyo helaaniin oo waxbarasho helaaniin bay runtii u baahan yihiin hase yeeshee maanta wakti adag baa lagu jiraa waktiga adag annagu wixii tabartayaa waa ka geysanay hadday tahay mid hadda baadiye jooga oo aanu soo qaadno iyo hadday tahay inaanu dib u dejino oo meeshii uu ku noolaan lahaa aanu dejino oo geyno iyo hadday tahay wixii tabaro anagu anaga xagga iyaga awoodda yada ahaa anagu waanu u fidinay cabdiusow aad baa umahadsan tahay runtii xaaladda caafimaad ee degmada haddaan wax yar ka idhaahdo degmadu deegaan ballaaran bay ku fadhidaa xaaladda caafimaadna xaaladdeeda caafimaad aad bay u liidataa cudurro fara badan baana ka jira hadday shuban tahay iyo haddii ay xanuuno kale ay tahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baa xanuuno fara badan u jiraanin degmada m c h keedii m c h bay leedahay m c h ki dadkii wax dawaa kuma haystaanin isla markaana qofkii lasoo qaado toos waxaa loo soo abaarsiiyaa m c h ka shaqaalaha loo keenaa m c h ka isaguna wax dawaa uma hayo waxaan codsanayaa hay-adda bisha cas oo ku haysa m c h ka degmada in ay m c h ka dawo tayaysan ay u keento oo sida hadda uu yahay ay wax ka bedesho runtii dadka maanta cadad culayska waddanka ka jira iyo dadku siduu u jiran yahay iyo m c h ku sida xagga dhanka dawada uga dayacan yahay isma leh m c h kii shaqaale aada u jajaban oo aad iyo aadna waa ugu mahad celinayaa shaqaale aada ugu jajaban oo dadkii aada ugu helan waa joogaa laakiin wax dawaa ma yaallaan qofka haddii la keeno haba ku ahaata barastimooleh barastimol waa laga yaabaa xabad barastimol inaad ka heshid inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey ay inuu ka dhamaado ay sheeganayeen waxaan aad iyo aad hay-adda bisha cas ugu codsanayaa in ay m c h kan iyadaa gacanta ku haysay oo hay-aduhu iyada uga dambeeyaan in ay dawadiisa soo tayayso oo dadkii baahida looga baahan yahay ay keento assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagu waxaan nahay guddiga degmada godob jiraan ee guddiga abaaraha ku magacaaban waxaan ahayaanuhu guddoomiyaha guddiga degmada godob jiraan ee abaaraha maxamed khaliif siciid baa la yidhaahdaa guddiga kale oo ila shaqaynayay aad baan ugu mahad celinayaa xilli adag baan soo marnay waxaan si gaara salaan ugu dirayaa culamaadinka gobolka nugaal ee guddiga abaaraha waxaan mahad muxuu ahay salaan u dirayaa oo kale baasaweyn shaqaalaheeda iyo madaxdeeda maadaama ay naga saacideen howlo tiro badan wax biyo naga soo gaareen haddaan nahay guddiga abaaraha culamaawadooyinka gobolka nugaal iyo culamaawadooyinka kale oo la shaqeeya oo meelaha kale gobollada kale ka tirsan biyo aada wax noo taray iyo baasaweyn waxaan warkayga kusoo koobayaa awal waxay ahaayeen waktiyo laakiin marka waktigii waa waa soo idlaaday saacadda haddeer wax doona iyo wax kale ma garanano totally dad iyo dunyaba marakan xaaladooda serious weeye waxaan codsananaa oo codsananaa haddii maamulka puntland yahay hadday culimmada tahay hadday baasaweyn tahay hadday wixii kaloo islaam dadka taakuloo saacida hadday yihiin inay kasoo gaaraan nawaaxiga godob jiraan oo dad badan iskugu yimaadeen marakan marakan duunya looma soo jeedo xaaladda dadkaba serious caafimaadkooda iyo xagga cunadaba been ilaahay u sheegi mayo kormeer baan ku tagnay degmada ereadeeda meelo ah waxaan soo aragnay dad waxay cunaan waayeen dabkiina waxay ku shitaanay waayeen hadde biyo iyo baadba waa loo baahan yahay ha la saacido dadkaas wixii naxaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi irxamu fil ardi yarxamkum man fi sama isku naxariista waa laydin naxariisanayaa aad baan inii salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illahi araxmaan araxiim halkan waxaan ka salaamayaa idaacadda daljir iyo shaqaalaheeda waxaan kaloo salaamayaa culimaawadinka guddiga gurmadka abaaraha ee heer gobol waxaan kaloo salaamayaa hay-adda baasaweyn aniga oo magacayga la yidhahdo cusmaan xasan cabdiraxmaan waxaan rabnaa halkan inaanu ka warbixino xaaladda deegaanka godob jiraan iyo nawaaxigiisa xaaladda dadka iyo duunyada jooga ay ku sugan yihiin baan rabaa inaan warbixin kooban ka baxsho marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaala ahaa ayaanu ka baryaynaa waxna deeqa isagaa noo haya inuuna siiyo oo raxmadda eebe ilaahay ibaheeda noo furo marka xigta qolooyinka aan salaantooda soo qadamay soo qadimay qolana waa idaacaddii oo naga gudbinaysa baahida iyada iyo dhibta jirta baahinaysa labada qolo oo aan sida gaarkaa salaanta ugu khasisayna waa labada qolo ee xilligaan abaarta nala halgamayay oo wax naga soo gaareen maba jirto cid kale oo hadda wax naga soo gaareen oo annaga wax noo sheegan karta abaartu intayna haysay markii laga reebo xagaagi dhaweyd oo ay noo biyo dhaamin jirtay hay-adda la yidhaahdo care care international iyaduna aada bay umahadsan tahay intii ay annaga nala joogtay wax weyn bay noo qabatay laakiin waktiyadan dambe meelo kale aaday marka xaaladdu aada bay u adkaatay hadeer biyihii noogu dambeeyey ee baasaweyn ay noo keentay ee unisef iyo baasaweyn ay bartnarka ku ahaayeen siddeetan booyadood bay ahaayeen siddeetankaa booyadood si sharafle ayay u gaareen loo qeybshay dadka qeyb yar bay ka gaareen wax dadka wada gaari karana siddeetan iyo boqol iyo laba boqol iyo saddex boqol iyo midna ma aha laakiin qeybtii yarayd ay gaareen wax weyn bay u tartay waxaanu u baahannahay ilaahay gargaarkiisa waxaanu kaloo u baahannahay kaalmada dadka dadka iyaga soomaaliyeed kaalmadiisaanu u baahannahay gudo iyo dibadba waxaan hadda idiin sheegayaa ilaa iyo soddon qoys hadda inay soo xerootay dadkuna ay sanka isku hayaan oo soo xeroonayaan maalin walba laba reer saddex reer baanu dejin dejinnaa dadku way ka soo xeroonayaan xooluhu dadka qeybba mar bay kasii dhammaanayaan nin magaaladu waxay la ciiraysaa dad soo xerooday asbuucan hadda soo socda haddii aan roobdiinna waxaad arki doontaan iyadoo dad aada u tiro badan oo aanay magaaladuba qaadi karin soo xeroodaanin magaaladu magaalo dadka saacidi karta oo wax weyn u tari karta maaha laakiin qoyskii markaa soo xerooda saddexdiisa joodhaa iyo iyo caagadiisa saliiddaa baa loo habeeyaa xaaladaasaanu ku jirnaa hadda biyihii ugu dambeeyey oo ay baasaweyn noo keentay baa biyo noogu dambeeyey cuntana boqol iyo labaatan qoys raashinkood oo ay culimmadu waa hore noo soo dhiibtay baa noogu dambeeyey oo boqol iyo labaatankii qoys oo markaa ugu jilicsanaa aanu siinay hadda wax jilicsan iyo wax adag midna dadku male kulli dhulkuu yaallaa waxaan aada iyo aada iyo aada iyo aada u codsanayaa ilaahayna weydiisanayaa inuu raxmaddiisa noo furo maalin dhifa baanu qaylinaa goortii ay talo nagu caddaato maantay halkii ugu dambaysay bay naga taagan tahay sidaa darteed waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed gudo iyo dibadba inay dadkaa walaalahooda gurmad la soo gaaraaniin xaaladana lala arko dhibka jira la ogaado wax la isla qiimeeyo saas baan aada iyo aada u codsanayaa waxaan ku soo khatimayaa dal jiray dab kuma gubo duufaanku kuma ruxo danab kuguma soo dhaco dalka dacal ilaa dacal daarsi gaarsiisay wararkee daruuraha ku sii soco asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag deegaanada buuhooda hoos yimaada gaar ahaan dhanka waqooyiga iyo bariga ee gobolka ayaa laga soo sheegayaa xaalad abaareed oo aada u daran dadka deegaanka oo la hadlay raadiyo daljir ayaa ka warbixiyey dhibaatada taagan abaar adag baana haysaa sanadkan keliya nama helina laba sannadood waana haysa xoolihiina waa naga madheen dadkuna meesha waa ku badan yahay caawimo ilaahay mooyaane caawimo aadanana ma hello biyo iyo baatoona ma hello dee halkaasaanu ku baktina maalin baa booyad yari noo timi aanu tanag tanag u hella tanag tanag degmadoo dhan inta isugu timi xoolihii waa naga baxeen xoolihii ma waxba kama joogaan wixii aanu haynay ee aanu haynwaa ka halkaa rasaysan wixii aanu raashin bay cuni jireenoo raashinkiina ku idlaabe raashinkiina ku idlaabe biyuhu waa nagu iib kulul raashinku waa nagu iib kulul caawimo ma hello dee bakti baanu naha halkaasaan joognaa
yuusuf cawad careele la yidhaah dalka waanu idinka waramayaa dalka dadku xoolo dhaqatu ahaa magaalo shaqa kuma lahayn xoolihii geeli iyo ariba waa idlaaday halkaasaa dadkii toonsan yahay baktigii baktigii xooluhuna saasuu u toonsan yahay wax biyo ah oo caawimo ah iyo wax raashina oo caawimo ahna dadkaasu ma qabo anigu hadeerto idinla hadlayaa shalay nin baan la hadlay lambar baan kula hadlay waxaana biyo meel aad ka raadisaba ii raadi darawal baanan wax siinayn oo u hayn dhooyad baanan wax u hayn haddii aad i dhaantana wax ii keen haddaadan i dhaaminna dee waa bes maxaynu isku yeelin dadkii saaka saasaan kaga soo jarmaaday dadkii bakti wax yar buu ila saaran yahay ilaahay dartii unbuu ku nooliyey wuxuu iibsa xooluhun buu ducun jiri xoolan ma hayo dadkii dawlad gacan qabatana waa wixii siinoo dhammaaday dadka aariyadee soo jeeda inta aanu ka warrayno dadkaasu khatar buu ku sugan yahay haddaan ilaahay wax la soo gaadhsiino ama aadmigiisa uusan ugu soo dhiibin ama samada wax khayrla uusan ka keenin dadkaasu waa xoolu raacaya xaaladuhu halkaasi marayaan warbixintu waa sidaa foosada biyuhu dee waxay joogtaa laba boqol iyo afartan bay marisa dooyaddu waana kuwa riiga dee maxay ku soo gaadhaan dirqiya allah laba kala waadii laba kala waa maada helayaba toban habeen baa kuyuu ay ku jirtaa wallaahi maalin dhoweyd mid wuxuu igu yidhi toddoba habeen baan kuyuuga dooyaddu ku jirta dee xaaladuhu waa iska sidaa de waxaanu doonaynaa caawimo in nala warbixinta caawimada aan nala gaadhsiiyo in naloo soo dadaalo dee annagu intaasaan ya baahidu waa biyaha iyo raashinka baahidu waa biyo iyo raashin ila waa labadii lagu noolaanayey labadaasaa dadku u liitaa aniga magacayga waxaa layihi cabdi yuusuf maxamed markaan idinka warramo abaarta abaar aad iyo aad u baahan ayaa ka jirta dhulka siiba deegaankan anagu aanu joognay baledocol waa mid aada u ballaaran dad badanoo silixsanina waa ku nool yahay ilaa iyo hadda wax caawimaha oo hore oo soo gaadhayna ma jiraan biyo iyo baatoonna waa mid aad moodo in la ilaawey oo dadku hareeraha ka dhaafdhaafayo oo aan wax u yimaada aanay jirin xoolihii iyuu dadku cuni jiray xoolihiina way dhammaadeen wax yar baa ka sii waswasde waxa lagu nool yahay iminka lagu sii nool yahay waxaa weeye qof qof qof u maqan yahay oo dibadda in yar looga soo tuuro dadkii kalena u dhammaatay waxba ma helaba biyana waxaa ugu dhow biyaha laga keeno riigaga kuwaasoo foostadu ay ku timaado laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton inta udhexaysa nolosha meesha lagaga nool yahay caynkaa weeye hadaanu siino warbixinta meesha saxaafadda wax u yimaadaana ma jiraan waxay ku nool yihiin nolol aad iyo aad u daciifa aad iyo aad mid daciifa bay ku nool yihiin kuwaa toddobada maqnaanaya baa la baxnaaniyaa reer ay maalin u timi niic oo bishii hore yaa caagaday wax loola kacaado afcabka laga soo qaadqaataa nolol aad u daciifa bay dadkaas ku nool yihiin caagadahaasa la iskula wareegayaao boqolkii reer baa maalin reer niic u timaadaad boqolka kaleba intaasi ka daba wareegaya wax la heli karaa ma jiro reerkaba maalin foosta u timaado dadku iska miyiga hadduu joogo waa hawliyahanta wadaag kii maalin foosta ugu timaado waa lala cabbaa laakiin foostidii baa siday ku timaado baa adag waxaanu isleenahay haddii xaaladdu sidaa kusii socoto dee ilaahay baa og horta marka hore si ay wax noqon doonaan laakiin khatar weeye khatar bay ku sugan tahay dadkaa noloshiisu aad iyo aad bay khatar ku sugan tahay xoolihiina dhaafe dadkuna khatar buu ku sugan yahay dadka deegaanka gobolka caynbarigiisa ku sugan oo abaaro daran ka cabanaya ayay kuwaasi ahaayeen waa habeeg dhegeystayaal xubnihii joogtadaha ee barnaamijka ayaa la soo gaadhay aan ku hormarna xubinta cayaaraha iyo cabdiraxmaan yamani oo ku sugan xarunta daljeria boosaaso
waxaa la sameeyey isku aadka wareegga sideedamaadka ee koobka champion leaga oo kan dunida loogu daawashada badan yahay waxaana ka soo baxay kulamo xiise badan inkastoo dhanka kale yurub liiga isku aadkiisa la sameeyey balse haddaan ku horrayno wareegga sideedamaadka ee koobka champion leaga waxaa isku dhacay mar kale kooxaha yuventus iyo naadiga barcelona oo labada kun iyo shan iyo tobankii magaalada berliin finaalka ku kulmay markaasi oo saddex iyaal ay kooxda barcelona koobkan ku qaaday halka naadiga brusia dertimud iyo naadiga monoko oo faransiiska sanadkan keli ku matalaysa champion leaga ay wareegga sideedamaadka isku dhaceen leicester city oo ingiriiska keli ku ayaa soo dhoweyn doonta lugta hore naadiga kooxda atletico madrid oo iyadana hisbeyn dhankeeda matali doonta real madrid iyo bayer minjin ayaa noqday kulanka ugu xiisaha badan ee wareega sideedamaadka ee koobkan iyadoo labada naadi ay kala hogaaminayaan macalinkii hore ee kooxda real madrid carlo anzelotti iyo wiilkii caawiyaha u ahaa ee zanadin zidani kaasi oo haatan dariiqo wanaagsan ku haya kooxda real madrid haddaba lugta hore waxaa la ciyaari doonaa kow iyo tobanka bisha abriil afraad kulanka hore nadiga brusia dertmud iyo monoko ayaa wada ballansan halka isla labiyo tobanka bishaasi ay wada ballansan yihiin nadiga barcelona iyo nadiga yuventus ciyaartu garoonka turune ee kooxda yuva ayaa lagu horeyn doonaa isla labiyo tobanka waxaa wada ballansan nadiga atletico madrid iyo lester city bayer minjin ayaa garoonkeeda lugta hore real madrid kusoo dhoweyn doonta halka lugta labaad sideed iyo tobanka bisha nadiga lester city ay soo dhoweyn doonaan dhigooda atletico madrid halka real madrid isla sideed iyo tobanka ay soo dhoweyn doonta nadiga bayer sagaal iyo tobanka bishana nadiga monaco iyo brusia dertimud ayaa lugta labaad ku wada ballansan dalkaasi faransiiska halka barcelona lugta labaad ay isla sagaal iyo tobanka soo dhoweyn doonta nadiga yuventus isku aadka wareega yurub liiga ayaa la sameeyey nadiga anderlek oo biljamka ayaa manchester united la ciyaari doona halka saltafigo sbain a nadiga jenk ee biljamka ay la ciyaari doonaan ajakis amsterdam oo holland matalaysa ayaa nadiga shalka zerofor la ciyaari doonto halka leon oo faransiiska nadiga bisiktas ee turkiga ay la ciyaari doonto maantana horyaalka ingiriiska nadiga westbrom albion iyo arsenal crystal palace watford halka nadiga everton iyo hal city stoke city iyo chelsea sunderland ayaa soo dhoweyn doonta nadiga berlin halka nadiga ham united ee lester city soo dhoweyn doonaan f c bernmouth iyo nadiga swansi dhanka laliigaha sbainna kulamo xiisa badan ayaa la ciyaari doona nadiga isbanyol ayaa booqan doona nadiga ebar halka atletico bilbow ee garoonka zermenes kusoo dhoweyn doonta nadiga real madrid afar sano oo xiriira ciyaaryahan christian ronaldo garoonkaasi markii magacaasi loo bixiyey wax goola ma uusan kusoo dhalinin balse waa la sugi doonaa halka habeen dambana barcelona iyo valencia ay noqon doonto kulamada wax ka bedeli doona ku guulaysiga horyaalka laliigaha sbain atletico madrid oo savilla soo dhoweyn doonta
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdijimcaale xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saajii dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska daily nation ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay xukuumadda kenya oo sababa amniga awgeed u hakisay dhismaha safaaraddeeda magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya aamina maxamed ayaa u sheegtay guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamanka dalkaasi in sababa dhinaca amni la'aanta ah loo hakiyey mashruucii lagu dhisayey safaaradda kenya ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaantay in la joojiyey dhismahaas oo ka koobnaan lahaa qaybo xafiisyo iyo guri uu degi lahaa safiirka iyo weliba afar guri oo kale oo loo dhisayey shaqaalaha ka howlgalaya safaaradda kenya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya aamina maxamed waxa ay sheegtay in dhismaha safaaradda la bilaabay bishii agost ee sannadkii hore iyadoo la filayay in lasoo gebagabeeyo isla bishii disembar ee sannadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya ayaa sidoo kale shaacisay in sababta ugu weyn ee loo hakiyey dhismaha safaaradda ay tahay amni darrada ka taagan caasimadda soomaaliya ee muqdisho sida wargeyska uu qoray markanna waa wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku xardhay madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump oo sheegay inuu kordhinayo weerarrada al-shabaab ee gudaha waddanka soomaaliya jaridda new york times ayaa qortay in madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu doonayo inuu ballaadhiyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee gudaha waddanka soomaaliya sidoo kale madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu khafiifinayo sharciyo uu horey u dejiyey madaxweynihii hore ee dalkaasi barack obama taasoo loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaadha dadka rayidka ah madaxweynaha waddanka maraykanka waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah iyo diyaaradaha sahanka iyo kuwa sirdoonkaba uu u dirayo gudaha soomaaliya si ay u soo ogaadaan goobo badan oo ay al-shabaab ka degan yihiin gudaha waddanka soomaaliya jariidadda ayaa sidoo kale waxa ay qortay in laga yaabo in qaybo ka mid ah dhulka al-shabaab ay gacanta ku haysa ee gudaha waddanka soomaaliya in madaxweynaha maraykanka donald trump uu u aqoonsan doono goobo dagaal oo halis ah xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
xubintaasi ayaana u dambeysay barnaamijkii saakiyo dunida oo subaxnimadan idinkaga imaanayay stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle barnaamijkan lamid intaas ku arkayno nabadgelyo